waa ugu mahadcelinaya waraysiga iga qaadayso arrintaana waa arrin runtii muhiim aheedoo soo daahday oo maanta media waa media waa hubka ugu muhiimsan oo maanta maxaan kuu sheegaa lagu dibeed garayo adduunka waana waxyaalaha maaragtay run iyo beenba wixii lagu sheego inta badan ummaddu ay qaadato oo dhegaysato marka haatan meeshaan gobolkan gado waa gobol muddo maxaan kuu sheegaa dhibaato badan ku socotay oo maxaan ka tirsan jubbaland xuquuqdoodana ka maqan tahay oo la ogyahay nin maaragtay dhiigyacad ah oo ummadiina laayay dadkina ka tarxiiray oo cidnaaan u kala caabiyeyno dadka reergada iyo ummad kastoo meesha ku noolo ama ha ahaato dadka hartida ahaa iyo dadka gaaljacelka ahaa iyo ummadda ku nool reer jubbaland oo dhan inuusan u kala caabiyeelin haba u darnaado gobolkaana dadka ugu weyn ku nooliyey masiirkoodiina la hagaabiyey uu geliyey god xun oo umadina ku laayay ayaa meeshaan horta dhibaatada geda soo gaartay isaga aabay hooyo waa dowladdii hore waxay ku dadaashay marka inay arrintaas xakamayso diladkii ka socon jiray gado marka gaday ka goysay waxayna hoosgeysay dowladda federaalka dowladda federaalka labadii sano ugu dambeysay dowladdii hadda ugu dambeysay oo farmaajo uu madaxweynaha ka ahaa waxaa laga nabad galay dilkii guracnaa oo ka dhici jiray ama ka imaan jiray dhinaca midoobe dad wuxuu soo adeegsaday oo dadka uu isku layn jiray iyo kii kale oo kenyaanka oo dhinaca kale xuduudka intas kasoo tallaabaan dadka layn jiray ama kufsan jiray ama dhibaatada geen jiray magaaladaas beled xaawo oo hadda ciidanku gorgor joogay runtii nabad aad iyo barwaaqo ahaa lagu gaaray intii ciidanka xoogga dalka soomaalia gorgor joogay ciidankan oo ah ciidan soomaaliyeed oo ciidan qabiil aan ahayn difaacayayna xuduudyada wadankana uu yahay xuquuq ka saaran inay difaacaan xuduudka meel kasta oo ummadda soomaaliyeed ay ku noosha arrintii saas ahayd isbeddelka dhacay madaxweynaha yimid waddankan waxaad moodaa inuusan tixgelin weyn u siimin isagoo ku dhawaaqay markii ugu horreysana inuu gado inuu jubbaland xalkeeda geli doono oo noqon doonto prioritiga ugu horreysa uu qabto laakiin halkaas waxaa noo muuqatay inuu arrimo kale isku mashquuliyey arrintaasna dhibka maanta ka taagan ay ka mid tahay midda hadda uu haddana ku xijiyo oo ah inuu ciidankii gorgor oo difaacayay ummadda soomaaliyeed oo ku nool gobolkaas waddankana u dhaaftay inuu ayaga ka difaacay cadow shisheeye iyo soqiyada inuu maanta ka guro annagoo og weliba in meesha uu al-shabaabkii deganaa laga nabad helay laakiin ay u eg tahay maanta hubkii iyo ciidanka hadduu ka qaato dad uu leeyahay dee saxabada ciida darsada oo isdhiiba oo al-shabaabkaas maaragta inuu maamulo hal marka waxaan dareemaynaa in ay tahay arrin ku salaysan qabyaalad soomaali kala jecel kala jeclaysi ah oo ciidanka halkaa laga qaadayo horena in lagu difaaca galmudug iyo hirshabeelle halkaana loo banaynayo inuu al-shabaabkii soo galo oo qabsado ummadan laayo oo rafaadiyo marka arrintaas waa arrin guracan wayna khaldan tahay waxaana rabnaa dadka ku nool meeshaas inay ka kacaan madaxdooda iyo iyagaba ayna arrintan maaragtay mudaharaadyo soo jeediyaan oo aysan ogolaanin ciidanka la qaadayo hubka lagala tegaayo hubku waa hub hub federaalku uu bixiyo oo dowlad goboleed kasta ama degmo kasta loogu talagalo in lagu difaaco maaha hub maalin balba meel loo qaado waay looga qaadi waayay magaalooyinka kale hub magaalada wadanka waa buuxaa muqdisho buuxaa laakiin sabab ujeedo gaar ah baa loo beegsanayaa dadka ku nool meeshaan in hubka laga guro ciidanka difaaci lahaana laga guro oo ayagoo gacan maran loogu imaado meesha intaasaan maaragtay arrintaan ka leeyahay waa tahay maad waxaa jirta fikir ay qabaan dad u kurgalo arrimaha siyaasadda gobolka kale waxay leeyihiin ama ay ku doodayaan mar haddii gobolka gado madaxdiisii ay diideen inay jubbaland hoos tagaan oo xaruntii kismaayo iyo maamulkii axmedoobe islamarkaana ay ka tala diideen madaxweynaha oo soo bandhigay in maamulka gobolka gado lagu wareejiyo dowladda goboleedka jubbaland arrimahaasna ay diideen tanisoo uma muuqanayso jawaabta ay bixiyeen madaxda uga sarreysa ee dowladda federaalka haddii ay ahaan la taliyaha militariga madaxweynaha iyo wasiir gaashaandhigga in gobolka gedo gebi ahaanba ciidankaas laga soo qaado gorgor oo ah ciidan awooddiisa ay aada u sarrayso macla gaadiidkooda marka doodaasi maxaad ka leedahay
waa mahadsan tahay arrintaas horta waa sidaad u sheegtay weye si kalena haddii loo dhigo waxa weeye dhacaayo iguga imaan kartay adoon ciidankaa ka qaadin in badanna uu ku boorinayo ciidankaa laga qaado sidaan ognahayna madaxweynaha hadda wadanka jooga waaguu mucaradka ahaa isaga iyo gurubadiisa ayaa waxay dhihi jireen ciidanka gadaha laga keeno sidii gado aysan ahayn gobol ka tirsan wadanka soomaaliya oo ka tirsan ama etoobiya ama kenya ciidanka hadday wax difaacayaan oo loo dhigay meesha inay difaaca u tagaan oo aysan weerar ahayn sabab looga soo qaado maba garanaynaba oo maaragta meel kale loo geeyay ciidan la-aan ma jirto laakiin halkaan waxay u eg tahay siyaasada ka dambaysa waxay tahay in ciidankan uu al-shabaabkii oo hadda dhinacaasna laga soo jafayo koonfur galbeed hirshabeelle laga soo jafayo aan ognahay inay kusoo socdaan dhinacaan feefeer iyo halkaan kasoo gudbi doonaan ilan ma aragna annaga meydadkoodana ma aragno meel lagu qabtay oo isku dhiideenna ma aragno waa un waxaan maqalnaa un magaaladaas waa la qabtay un magaaladii unbaa la qabtay unbaan maqalnaa waxna ma aragno marka waxay u badan tahay inay dhinacaan horta soo wed nagu soo beegan yihiin haddana waxaan maqlayna xitaa dhinacan jilib in laga soo jafaayo marka waxay u egtahay in labada dhinacba nalaga keenaya al-shabaab qofkii iyo ciidankiina nalaga gurtay maxaa marka dhici doona akhirka akhirka waxaa imaan doona shacab la laayay ummad la laayay madaxdeeda la laayay ama isku dhiibtay maxaan ku sheegaa xabimadoobe iyo xukunkan gurxan in maaragtay laga soo reebo ummadan laakiin intaas waa ka weynnahay haddaan u sheegaynaa waa ka weynnahay ingiriis baan annagu meeshaan ka saarnay taariikhdaa qoraysa annaga haliyayaa naga dhashay axmed guray uu ka mid yahay oo diidaan gubaysi axmed siyaad bare oo loogyahay dagaal meel uu gaarsiiyey soomaali galbeed uu maaragtay intuu dagaalka gaarsiiyey la ogyahay waddankaana horumarku gaarsiiyey la ogyahay haliyayaan leennahay waxaan leennahay dad waddani aan nahay dad ka dhiiriyaan nahay waxyaalaha aan ogoleen gumaysiga marka waxaan waxay keenaysaa midnimada waxay ka shaqaynaysaa dadka midnimadeennay ka shaqaynaysaa ee isku dhaweyn mana naloo soo geli doono mana nalaga adkaan doono insha allah waana ka guuraysanaynaa waan ka adkaanna laakiin waxay wadaan oo wadaan waxa weeye in dadkan dhulka la dhigo oo maxaan ku sheegaa gumaysiga ay u diyaar garoobaan axmedoobe oo qabsada dhulkaan xoog ku qabsado waxaana af ma aha meeshaan waxaan u fadhina annaga inaan garanno oo ka garanna intii nalaga laayay intii naga dhimatay khaladka laba iyo tobanka sano dowladnimada maxaan ku sheegaa jubbaland oo halkaan nin ku fadhiyo uusan xaq u lahayn intaasaa annagu fadhinaa waana u hadli doonaa dadka kale oo ah hartida iyo ummadda kale oo waddanka ku nool waana u dagaalami doonaa waana iska dhicinaynaa wixina soo aad waata ugu dambeyn gobolka gedo waxa uu ka mid yahay jubbaland gobollada soomaaliya markii laga reebo somalilan inta kale waxay isu raacsiyiin maamul goboleedyo annagu gobolka jubbaland ayaanu ka tirsannahay gobolka jubbalandna gedo waxay ka maqan tahay muddo laba sano ku dhow wax kale iska daaya mashaariicdii horumarintii ee la rabay in laga sameeyo gobolka gedo dib u dhac ayaa ku yimid xag siyaasadeed iyo xag dhaqaale iyo xag horumarinba markaas sidee ayuu xalku ku jiraa mar haddii gobolka uu ka maqan yahay jubbaland stateku uu ka maqan yahay xaaladun ay taagan tahay oo hadda ad arkaysid in ciidamadii gorgor laga daabulay magaalada doolow oo magaalooyin kale soomaaliya ciidamada la geeyey hubka la geeyin aan dib loo celinin tani soo uma ekaanayso in wax laysku qasbayo ama dib u dhacaan uu qayb ka yahay dhibaatooyinka u dhexeeya labada maamul goboleedka jubbaland iyo maamulka hadda ka arrimay dowladda federaalka ee gobolka gedo matala
waa u dhacayaa in maaragta laisku qasbayo waadna u jeedaa laakiin halkan waxa weeye gado horta dastuurka waddanka ayay ku qoran tahay haddii dowlad goboleedyada saad ogtiin waxaa laisu raaciyey saddex saddex gobol ama laba laba gobol baa laisu raaciyey siday isu qaban karaan annaga jubbaland baan xaq u leenahay oo gobol waxaan ku fadhinaa baaxadda ugu weyn markii la fiiriyo compositionka ay jubbaland ka kooban tahay haddii laga reebo maxaan ku sheegaa qaybtan hadda axmedoobe kismaayo ka fadhiyo inteeda kale qodadeeda annagaa maaragta degan ilaa maaragta xataa bu-aala ka sokoris waxaa dega dadkeenaa dega oo reer gado ah ayaa carradan ku fidsan marka propositionka aan lahayn baa wuxuu ahaa in aan si xaqa u kala qaybsano doorasha xaqa aan ku galno wadadeen labada jeerba doorasha xaqa kama dhicin waxaan sax ahayn baa yimid dowladda federaalkana ayadaa la rabaa inay dhexdhexaad ka noqoto markii dowlad goboleedyada cabasho ka jirto ama isqabsi ka jiro waxaa loo baahaya inay soo dhex gasho laakiin dowladdan dowlad wax ifsaac uma eka oo waayo hadda waxaanba ka arkaynaa calankii s r c oo calankii soomaaliya babinaysa in xataa waa mahadsantihiin iyo lasoo dhaweyn waayey oo maaragta xataa laga usoo jeeda wax dhisid maahan wax dumis bay usoo jeedaa waxay isku tumanayeen inay isku dhintaan sida uu sheegayna hadda ka hor buu ku khudbayey xasan sheekh isagoo jooga maxaan ku sheegaa dhulkan hirshabelle uu yiri galmudug baa ii dhimadnaan qabto sidii al-shabaab inta kale uu caadi u yahay inuu iska joogo oo iska haysto laakiin wuxuu yiri galmudug kali ay dhiman hadda waayaha dambe uu dhaqdhaqaaqyo bilaabay uu leeyahay waxaan ka xoreynaa koonfur galbeed iyo horaan u soconayna laakiin arrintaan aad weydiisay waxa waxa xuquuqda iyo iyo maxaan ku sheegaa xaqoodii iyo waxa ka maqan oo mashaariicdooda waxay xaq ugu leeyihiin qaybtooda dowladda federaalka dowladda federaalka waxaa laga rabaa maadaama aanan heshiis kula ahayn xukunkan keligii taliyaha oo kismaayo fadhiya aanan heshiis kula ahayn jubbaland dhismaheedii waxaa loo baahan yahay ummadda dada xaqoodii in gooni loo siiyo oo loo soo mariyo guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha gobolka laftiisa waxaan ka codsanaynaa arrimahan oo hadda dhacaya inuu wax ka noqdo wax inuu ka noqdo ninka ugu horeeya oo ka hadla oo arrimahan mudaaharaadyada wax ka jeediya oo muujiya inay qalab tahay waxa lagula dhaqmaayo dadka ummadda uu matalo guddoomiyaha gobolka aniga waa matalaa ummadda gadana waa matalaa dadkao dhan buuna matalaa waana xabashaan jeedinaynaa waxa xaq waajiba saaran guddoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka dhan oo gado inay ayaga mudaaharaadka ummadooda horkacaan oo muujiyaan dowladda federaalka qalabka ay kula kacayso gobolka gado waan u baahannahay maadaama aan nahay hal ummad oo xaqoodii la doorsiiyey oo ay ka maqan tahay midnimadooda jubbaland oo saamiga ay ku lahaayeen jubbaland aysan haysan intaasaan kaalayaa iyadana waxaa wallaahi ku dari lahaa anagu waxaa nahay hadda hir kaxaya oo haddii ilaahay ku roon yahay sida shirilanka hirka ka kacay oo diiday musuq maasuqa iyo maxaan kuu sheegaa dhibaatooyinka loo geysanayo ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan anagu nahay xuquuqdoodaan maaragta u taagannahay sidii weligeen badna lagu yaqaanay ummadda kasoo jeeda gobolkaana waa waxaa lagu ogyahay wadaninimo iyo maxaan ku sheegaa inay yihiin dad wadankooda si daacada ugu adeega oo lagu aqoonin luqluuq iyo maxaan ku sheegaa gumaysi isudhiib isuma dhiibayno mid sokeeya iyo mid shisheeya midnaba waanan iska celinaynaa wixii dhinaceena soo aada waxaanan ku boorinayaa ummadda shacabka golo degan oo ku nool hooyooyinka ururada dhalinyarada shaqaalaha isimada salaadiinta culamudiinka in la israaco oo lagu mudaaharaado arrintan oo lagu mudaaharaado ismaaciil cumar geele fikirkiisibaa meeshaan ka socda ninka meeshaan ciyaaraha ka socda oo ka wado oo la kulmay axmedooda waa ismaaciil cumar geele ismaaciil cumar geele inuu faraha nagala baxo xasan sheekh inuu si daacada ummadda soomaaliyeed ugu adeego isaga ileen wadankii xukunka haya hadduusan maaragta u adeegeyna uu maaragta iska cashino xukunka oo ka wareego hadduusan samaynayna annagu ma ogolaanayno inuu noo imaado mana ogolaanayno inuu noo keeno axmedoobe iyo wax la mid ah waxaanu anagu rabnaa inaan marka hore garanno oo aan fadhiisanno gogol aan ku garamayno annaga iyo axmedoobe wuxuu wato oo ku xisaabtanna xisaabtankaasna daacad in laga ahaado oo nolosku kaldigaysaan rabnaa waana u gudbinaynaa adduweynaha igid baan u gudbinaynaa dacwadeena iyadoo qoraal ah iyadoo afana waa u gudbinaynaa oo english ah waa u gudbinaynaa waxaan u gudbinaynaa european unionkana waa u gudbinaynaa meel kasta oo maaragtay nooga furan albaabna waa u gudbinaynaa